ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون
hadduu alle u soo dedejin lahaa dadka sharka ay ka baryaan siduu ugu soo dedejiye khayrka muddadooda waa loo oofin lahaa oo la haligi lahaa waxaanse ku daynaa kuwaa aan rajayn la kulankayaga xadgudubkooda iyagoo ku jaha wareersan indhala'aan qadarka alle waa inuu wakhti ku siiyo uunkiisa arlada ama inuusan ciqaabin ka hor inta aan loo soo dirin xujo cad oo ah rasuul iyo kitaab